gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho jenaraal xasan maxamed xuseen mungaab ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib markii gaari oo watay lagu qarxiyey agagaarka hoteelka lafweyn ee ku yaala degmada yaakshiid ee gobolka banaadir mungaab ayaa qaraxa ka badbaaday hase aatee gaarigii uu watay ayaa goobta ku burburay sida dadka goobjoogayaasha ah ay noo sheegeen afhayeenka maamulka gobolka banaadir cali maxamuud faarax cali seeko oo aan wax ka weydiin ayaa inoo xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka banaadir inuu ka badbaaday iskudaygaasi dil hase aatee waxa uu sheegay laba ruux in ay ku dhaawacmeen walahi guddoomiyaha waa rux faraxa waa jiraa waana meeshii sugtay marka laakiin cid wax ku gaareen gudoomiyahana wax ma gaarin oo hadda waaba wada furaynaa waa ka halka fadhiya ciidankiisiina wax ma gaarin marka gabar iyo wiil baa wax ku gaareen shacab ahaan maqlay wax weyn oo hadda jirana male gabadha in yar daranaa laygu yidhi nooca qaraxa guddoomiyaha la egtay noocu ahaa noo sheeg
waxaan aada ugu malanaynaa noocan jidka dhinaciisa la dhigo oo biyaha xabadiisa guddoomiyaha hadda ma bad qabaa xaguuse hadda ku sugan yahay
guddoomiyaha gurigiisa ku sugan yahay waa bad qabaa waxba ma gaarin alxamdulilah waana hadda waa wada afurnay waliba afur casuumaad oo rag u fidiyey dad u fidiyey baan fadhinaa wax dhibahina ma jiraan aad baan u fiicannahay isaga iyo ilaaladiisiiba wax ma gaarin labadaas qof oo shacabkaa wax gaareen shacabkaa wax gaareenna aad iyo aad baan uga xunnahay shacabkana dee waxaan u sheegaynaa ciday u naxariisanayaan inaysan jirin gabar dukaanka iibsanaysana way dhaawacantay waa gartay wiilna wuu dhaawacmay soo laygu yidhi gabadha aada u waa garta mudan afhayeen wararka aan helna waxay sheegayaan in gaariga uu saarnaa guddoomiyaha oo qaraxa lala egtay gaariga uu aada u burburay arrimahaasi maxaa ka jira
maya gaariga wax waa gaareen oo dhaawac waa gaareen laakiin xugiisu ku socdaa gaariga buudhigiisa yaa wax yar gaareen wax yar oo aantaa u weyneyn marka laakiin gaariga xugiisu ku socdaa wax gaaray male alxamdulilah waxaadma gaarin gudoomiyihii waxba ma gaarin weerarkan lagu qaaday guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu ku socadayaa iyadoo jenaraal mungaab oo muddooyinka ugu dambeeyay ku goodinayay in ammaanka magaalada muqdisho wax badan uu ka bedeli doono inkastoo xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho ay kasii darayso al-shabaab ayaa si caadi ah u wata howlgalladooda khaarijinta iyo weerarada ah oo ay ka geysanayaan caasimadda toddobaadkan waxa ay dileen saada cali warsame oo ahayd fanaanad caan ah oo si weyn looga yaqaanay dalka iyo weliba dibadda iyo sidoo kalena ahayd mudano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya al-shabaab ayaa ku faanay dilkaas waxayna tilmaameen in uu ahaa weerar qorshaysan oo ay ku qaarijiyeen xildhibaan saada cali warsame madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dilka saada cali warsame ayaa waxa uu sheegay nabar weyn oo soo gaaray qaranka soomaaliyeed inuu yahay laakiin waxa uu tilmaamay dowladdu inay ka hortagi doonto weerarada al-shabaab ay geysanayaan laakiin aada iyo aad ayaan uga xunnahay qarankan soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed culays weyn oo soo gaaray geeri naxdin leh oo ku timiday waaye murugada ayaan la wadaagaynaa dadka soomaaliya dhammaan allah u naxariistaan leenaha xildhibaan saado laakiin cadowgu geesinimo iyo dhiiranaan iyo iskusii duubsanaan un baan ka qaadaynaa markii qof aan jecelnahay ay naga dilaane carari mayno baqana mayno kana cabsan mayno xildhibaanadda allah u naxariisto eheladii iyo asxaabtii sabri iimaan allah ka siiyo sidoo kalena waxaan uga tacsiyaynayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan qof magac ku dhexle ayay ahayde ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay samri iimaan allah idinka siiyo aan ogaanana cadowgu maalin walba inuu qofku noogu muhiimsan sidaas oo u bartilmaameedsanayo dilka xildhibaan saade cali warsame oo tirada mudanayaasha baarlamaanka ee sanadkan lagu dilay magaalada muqdisho ka dhigaysa ilaa iyo afar xildhibaan ayaa waxay walaac badan kusii abuurtay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya inkastoo kale fadhigii baarlamaanka uu xiran yahay haddana xildhibaano badan ayaa isaga tegay magaalada muqdisho kuwaas oo fasaxa ku qaadanaya dalka dibaddiisa waxa ayna ka baqayaan in ay saameeyaan weerarada iyo qorshooyinka dilalka ah ee al-shabaab ay ka geysanayaan caasimadda aqoon-yahan cabdi maxamed yuusuf oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegayaa in qorshihii nabad ku afur ee dowladdu ku dhawaaqday oo xilli hore fashilmay oo saameyn weyn ku yeeshay dowladda al-shabaabna ayaga oo doonaya qorshahaasi in ay jiraan in ay weeraro badan ku beegsadeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya cabsi badanna golihii baarlamaanka ay la soo diristay waxaad moodaa in ammaanku oo kasii baxaya maaha uu kasii baxayo dilku wuu sii badanayaa bila soomaaliya waxay noqotay meel booqashada ay ku godatay xagga weerarka oo qolada mucaaradka iyo mar walbaba ay joogto ka yihiin ammaanka laamihiisaoo kala duwanba waxaad moodaa inuu khalkhal badan ku jiro aad u fara badan weliba ammaanka ma sugnaan bisha ramadaan ay nabad ku afuraayo mashruuci waxaad moodaa inuu socon waayo madaxweynaha cashik oo soo bandhigay ramadaan turaantiisa بالعكس dadka qalqal kusii batay xildhibaanada oo maaragtay hay-adda sharci dejinta ee dowladda federaalka si gaar ahaan bartilmaamaga inay noqdeen tan iyo markay dhalatay bisha barakeysan ee ramadaan dowladduna ay ku dhawaaqday barnaamijka nabad ku afur al-shabaabna ay ku hanjabeen in ay barnaamijkaasi fashilin doonaan ayaa qiyaastii waxaa la sheegayaa al-shabaab in ay magaalada muqdisho ku dileen in ka badan siddeetan ruux oo isugu jira mudanayaal ka tirsan baarlamaanka saraakiil shakhsiyaad u shaqaynaya dowladda ciidamo iyo dad shacab ah oo aan la garanaynin sababaha loo bartilmaameysaday madaxda dowladda waa shirayaan saraakiisha hay-adaha ammaanka isbeddel ayaa lagu sameeyey qorshayaal xagga ammaanka ah ayaa socda madaxda dowladdana waxay sheegayaan in mar walba dib u habeyn iyo ka hortag iyo ka dabatag lagu samayn doono weerarada ka dhaca magaalada muqdisho al-shabaabna howlahooda ayay iska wataan dadka muqdishona aad bay u baqayaan farxaddii ciidulfitrigana waa soo gashay maxamed kaafi sheekh abuukar reediyo wadajir muqdisho